dagaalka ka socda gobolka mudug gaar ahaan gobolka mataqaana caasimadii gaalkacyo ee gobolka marxalado farbadan ayuu laftiisuu soo maray oo siyaasadaysan waana meesha ay ku herdanayaan niman murtadiin ah oo ilaahay diintiisa ka furtay kuna dhibaataynaya dad shacab ah oo muslimiin aha dagaalkaasi muddo ayuu socdaa bil ku dhawaad aha dhowr jeer uu mataqaanaa wejiyo kala bedelan uu yeeshay gaar ahaan maanta dagaalku dib uu u bilowday dadkii shacabka ahaana dhibaato ayay ku hayaan nimankaasi barakac fara badan iyo burbur fara badan oo maaliyad maaliyad ayaa ka socda mataqaana degmada gobolka mataqaana degmadiisii caasimadii gaalkacyo dagaalka marka xooggiisu saameyn intee la eg buu ku reebay dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ee wilaayada mudug saameyn weyn baa adeer ku yeelay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur iyo barakac buu isugu daray dad shacab ahoo masaakiinah ayaa lagu kor herdamayaa hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lala dhacayaa ummadii masaakiinta ahay mataqaanay dhibaato fara badan ayaa ka socota gobolkana dee madaafiicda lala dadkii lala beegsanhaya aan loo kala aabayeeldaynin oo shacab baa ku nool iyo mataqaana masaakiin baa joogta midna aan la dhahaynin marka maxaad warbixin aad ka haysaan dadka la barakicinayo dhibaatada la kulmaya xilli lagu guda jiro xaalad aada u adag oo dadku abaaro ay saameeyeen
dadka dhibaatooyin fara badan baa soo gaaray iyadoo xilli abaaree lagu jiro oo aad u kulul oo dadkii shacabka masaakiinta ayna u adkeysan karin xabadda iyo dhaxanta iyo qoraxda midna ayna u adkeysan karin ayaa ummadaasi barakac fara badan ay ku jirta iyo burbur hantiyeed intaba dhimashiya dhaawacna uu leeyahay dagaalkaasi aan loo kala abayeeldaynin nimanka murtadiinta ee ilaahay diintiisa ka furtay ay ku kor dagaalamayaan dadka shacabka ee muslimiinta aha dadkaasi dee barakac fara badan ayaa ka socda wilaayadana waxay ugu baaqaysaa dadka shacabka ee muslimiinta dee mataqaana inay iskaga soo cararaan dadkaas oo mataqaana arxanlayaayaasha aha ee ummadda baabi'in haya diin iyo dad iyo dal midna u abayeelaynin wilaayadana waxaa soo gaaray dad kasoo barakacay mataqaana dagaalka iyo xabadaas kasoo barakacay oo wilaayada islaamiga soo gaaray dee wilaayadana gacmo fura ayay kusoo dhawanaysaa dadka shacabka ee muslimiinta ee dhibka kasoo cararaya dadkii muslimiinta ahaa ee mudug iyo wilaayadooda oo isku duuban ayaa soo dhawaynhaya gacmo furanna kusoo dhawaynhaya tawxiid iyo diinna kusoo dhawaynhaya kuna qaabilahaya dibudejintooda iyo noloshooda iyo mataqaana baahiyaadkooda wixii laga qaban karo ee la awoodo in wax looga qabto insha allahu tacaala gacmo furan bayna lagu soo dhawaynhaya dadka shacabkiina aad iyo aad bay arrintaa oga fikirsan yihiin inay dadkooda walaalaha iyo mataqaana wilaayadooda oo isku duuban ay ummaddaa wax u qabtaan oo u taraan dadku goobaha ay soo gaareen xagee baa ka mid ah tira ahaanna qoysaskaas intee bay gaarayaan degmada xarodheer mayna soo gelin hadda dadku waa kusoo foolle yihiin ilaata meelaha ay soo gaadheen hadda ay mataqaanaa madaxooda uu kasoo dhacay waa degmada jawlo ilaa iyo afartan qoys baana hadda soo gashay oo mataqaana soo gaadhay wilaayada gudaheeda kuwa badanna haddii una ilaahay subxaana watacaala una cadow waa ka joojinin waa la sugahaya oo ka imanhaya mataqaana halkaasuu soo gaarhaya wilaayada islaamiga